maamulka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa kulan isugu jiray soo dhaweyn iyo sagootin u sameeyey mas-uuliyiin ka socday hay-adda niira iyagoo kulanka ku shaaciyey in la furay xafiiska hay-adda niira ee degmada gaalkacyo kulanka waxaa ka qayb galay duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaalo oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamanka dowlad goboleedka galmudug maamulka gobolka mudug agaasimayaal ka tirsan dowladda hoose xubno ka socdee golaha deegaanka wakiilada ururada haweenka iyo dhalinyarada duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo hadal ka jeediyey kulanka ayaa shaaciyey in la furay ayaa sheegay in kulankan uu yahay sagootin loo sameynayo xubnaha ka socda hay-adda niira islamarkaana ay u yimaadeen gaalkacyo in si rasmi ah loo furo xafiiska hay-adda ee magaalada gaalkacyo isagoo ugu baaqay bulshada in ay ka faa-iideystaan si ay u helaan aidiga qaranka ee muwaadinimada
waxaan rabaa bulshada qiimaha badan ee reer galmudug reer gobolka mudug reer gaalkacyo inaan u sheegno in la keenay national aidgii xaafiiskiina furan yahay shaqadiina open tahay waxaan ka codsaynaa in la isdiiwaan geliya aqoonsiga bulshadu muhiim wey waa taarigadii dadweynaha aad iyo aad bay muhiim noogu tahay runtii doorarkii aan kala lahayn iyo in aan maarata shaqadaa la qabto iyo in maarata xafiisyada lagu garab istaago saaxiibada shaqada haya annaga lafteena asxaab baa noo fududaysa dowladda hoose rool baa laga rabay waxaan rabaa inaa si gooni ugu mahad celiya saaxiibka sharax le oo fadhiya oo runtii guriga ah ninkii noogu tabarucay maadaama xafiiska uu ahaa meel gaaban ku meelgaarka shaqada meesha lagu qaban laha in lasii bilaabo odayga hogaanka noogu ahaa inta hay-addu ka cag dhiganayso oo shaqada maaragtay broseskii loogu talagalay la marayo inaan shaqadii bilowgeedii sii caga dhigno xaafiiska saaxiibadii naga taageeray cabdifatax cabduliyo aan raba runtii inaan kaga mahad celiya halkaan inaan tallaabooyinkaa saaxiibada nugu garab istaagay si gooni aan ugu mahad celiyo reer gaalkacyo reer gobolka mudug diiwaangelintii waa diyaar soo dhowaada xafiiska bookda shaqadii waa soconaysaa ilaah idankii intaasaan rabnay runtii caawa inaan halkaa iskula wadaagno marti sharaftii noo timid ee ruucadaayaasha ahaa ee ixtiraamka nugu lahaa ee ay hogaaminayaan madaxda agaasimaha galmudug doctor cabdicasiis iyo oda sare oo niira garaad cabdiqani etoobiya nin oday runtii muxtarima oo maaragtay deegaankana miisaan culus ku leh anigana runtii si gooni ah saaxiibo u nahay muddo dheer soo wada shaqeeyey oo ogahay kartidiisa oo tinimadiisa iyo xubnaha kale waxaan leeyahay soo dhowaada shaqadana waan kaga mahad celaynaa waajibka nugu aadanna markasta garabkiinaan nahay bulsho weynta soo kasoo qayb gashaan waxaa leeyahay waa mahadsantihiin wabillahi towfiiq assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hay-adda niira ayaa muddooyinkii dambe waxa ay deegaanada galmudug magaalooyin badan oo kamid ah ka furtay xarumaheeda kuwaasi oo ay ka socdaan diiwaangelinta dadweynaha qaadanaya kaarka aqoonsiga qaranka